bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axada taariikhdu ay ku hastaysan tahay sagaalka bisha abriil sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan maamulka somalilan ayaa soo dhoweeyey saxiixa dekadda magaalada boosaaso ee puntland ay ugu wareejisay shirkadda dalka isku tagga imaaraadka carabta kadib heshiis muddo qaatay oo madaxweynaha maamulkaasi magaalada caasimadda dalkaasi imaaraadka carabta ugu saxiixay shirkadaasi somalilan wasiirkeeda wasaaradda warfaafinta waxa uu sheegay in arrintaasi ay soo dhoweynayaan kuna hambalyaynayaan asigoo u arkaa inuu ahaa mid saxan go-aankii somalilan ay qaadatay ee ay ku wareejisay dekedeeda waxauna sidoo kale ka hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid tahay gargaarka iyo xaaladda dhibaato ee ka jirta qaybo ka mid a somalilan asigoo ugu baaqay dowladda soomaaliya inay joojiso gargaarka la siyaasadaynayo oo uu sheegay in ay tahay mid aan wanaagsaneyn sida hadalka u dhegaysa xardiida oo ah wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka somalilan
dekadii boosaaso waxay ku wareejiyeen d b wel dadka reer puntland meel kasta ay joogaan way hambaliyeeyeen dawladooda annaguna waan hambaliyeenayna haddaan nahay dawladda jamhuuriyadda somalilan dadkaas fahmay dariiqa jamhuuriyadda somalilan ay qaada inuu mid saxaya dawladda soomaaliya waxaan leenahay horaan idinku gurmay annagoo dawladda jamhuuriyadda somalilan waxalla waxaanu hadal aanu ka keenay ma jirto waad maalintii abaaruha ay galbeedka ka dhaceen arrintaa waad ka soo jawaabteen oo waad soo gudbiseen oo waad ka qayb qaadateen abaarihii galbeedka ka dhacay maanta siyaasadaynta aad ka wadaan arrinka abaaraha ee aad somaliland doonaysaan inaad ku kala qaybisaan waxaan leeyahay waa arrin khaldan midaad khayr ku helaysana maaha midaad somaliland ku kala jibin kartana maaha wax ceen la yidhaahdo iyo wax asxaabtaada sanaafure la yidhaahdo iyo waxaad sool la yidhaha kala qaybinaysaa ma jirte dadka jamhuuriyadda somaliland ilaa maxaan ku dhahdaay laasqoray ilaa lawya caddo waa dad walaalaa oo iskumida war haddaad adeeraha ka qayb qaadanaysaan soomaaliya waxaanu leenahay waad dadkiina iyo waad ka waynu isku leenahay annaguna waanu maxaan ku dhahday waanaga idinka qayb qaadanayna laakiin walaal waxaanu leenahay hadday wax kala wadaan war iska xas uma baahin ma doonin jamhuuriyadda somaliland iyaga iyo dadkooda iyo dadka aan kala qaybina qaybinayna caalamka adduunka ku jira ayaa ku filan hawshaas hadalkani kasoo yeedhay maamulka somalilan ayaa kusoo aadaya xilli si-aada looga hadalhayay qaybo ka mid a soomaaliya wareejinta dekado dhowr ah oo ku yaala gudaha dalka oo lagu wareejiyey shirkado wadamo kale ka socda sida berbera boosaaso iyo magaalada muqdisho oo ay maamusho shirkad laga leeyahay dalka turkiga wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya oo muddooyinkan dambe ku sugan magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka galmudug ayaa ka hadlay xaaladda abaaraha ee ka jira deegaanadaasi asigoo ugu baaqay caalamka in si deg deg ah gurmud loola gaaro waxa uu dhinaca kale ka digay wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya cabdi faarax juxe in la siyaasadayo gargaarka la gaarsiinaya qaybo ka mid a dadka tabaalaysan ee ku dhaqan gudaha dalka soomaaliya oo u sheegay xaaladooda haatan inay kasii darayso dhinaca dowladda ayuu sheegay inay ka qayb qaadan doonto gurmudka dadka soomaaliyeed loo samaynayo
maamul goboleedka dowlad goboleedka galmudug iyo dadkaanu aragnay iyo waxaanu indhaha ka aragnay dalka waxaa ka jirta abaar culus abaarta dalka oo dhan bay ka jirtaa halalkan waxaa ka jeesisa mid aad iyo aad dadku warbixinta aanu helayno magaalooyinka lagu dhimanayo xoolihii ay tageen waxaan ugu baaqaynaa dadka soomaalida ugu horrayn kuwooda waxhaysta iyo kuwa dibadda jira inay isu gurmadaan oo ay xoogga saaraan inay la soo gaaraan wax alla waxay awoodaan deegaamada dawladda federaalka ah sida haddaanu nahay annagu ruuxay waxaanu jecelnahay inaanu xoogga saarro arrintaa ka qariimideeda beesha caalamka iyo hay-adaha gargaarka ka shaqeeya ee hadda aad ugu hawlan inay arrimaha abaaraha ka qayb qaataanna waxaan jeclahay inay dedejiyaan oo laba jibaaraan adeega ay fidinayaan gobolladana si degdega ay ula soo gaaraan waxaan ku baaqaynaa oo kale in aan bureaucracy la gelin samafalka oo sida ugu fudud meelaha baahiyuhu ay ka jiraan toos loo geeyo arrintaa waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka iyo hay-adaha gargaarka inay adeegsadaan farsamo kasta oo ay awoodaan sidii lagu gaarsiin lahaa dadka tabaalaysan wax loogu gaarsiin lahaa arrintaa waanu codsanaynaa waan ka hawlgelaynaa dawladda federaalkana waxba looga harin mayso international communityna waana maqlaysaa laakiin midda ugu muhiimsan dad badan oo innaga ah oo soomaali ah oo ladan baa jira soomaalida niyaddii baa ka xumaatay wax dad badan oo ladan baa jira ama dibadday jiraan ama gudahay jiraan xoolay haystaan dadka xoolaha haystaa inay jeebka furaan oo isu naxaan oo isu baharkii dabaqadaan baa loo baahan yahay dadka soomaalida ah inay isu gurmadaan baa loo baahan yahay dadka soomaalida oo labanna waxaan ugu baaqaynaa inaysan cidna fiirin oo aysan gacmaha cid kale u taageen ilaahay kasoo kowe ay jeebkooda furaan oo ay arrintaa ay isgaadhaan halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa soo saaray wareegto ku saabsan habka shaqaalaha dowladda ay u shaqogeli doonaan taasoo lagu sheegay in laga bilaabo sideedda subaxnimo ilaa iyo tobanka afarta iyo barka galabnimo ay shaqay doonaan dhammaan shaqaalaha dowladda waxa uuna sheegay marka laga reebo maalinta khamiista a maalmahaas kale in lagu xisaabtami doono maalinta khamiista ayuu sheegay waa ra-iisul wasaaraha soomaaliya in shaqaalaha laba saac ay soo shaqogeli doonaan balse shaqada ay ka bixi doonaan kowda iyo barka duhurnimo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa tilmaamay in wareegtadan ay dhaqangeli doonto kadib marka la faafiyo asigoona sheegay in lagu xisaabtami doono haatan wixii ka dambeeya wax waliba oo ku saabsan shaqada dowladda loo qabanayo hadalka ra-iisul wasaaraha kasoo yeeray ayaa imaanaya xilli inta badan lagu eedeeyo maamulka waa shaqaalaha wasaaradaha iyo kuwa kale ee dowladda u shaqeeyaba in shaqada aanay soo xaadirin intooda badan kuwaas oo sheega inta waa kuwaasi oo sheega in shaqaaluhu inta badan ay ka maqan yihiin goobahooda shaqo lana tilmaamo inay qaataan mushaaraada aysan shaqadeeda soo xaadirin maamulada galmudug ee ahlusunna waljamaaca ayaa isku haya halka lagu qabanayo wadahadalada labada dhinac iyadoo ay haatan soo yeerayso murano aada u xoogan oo ka imaanaya labada dhinac dhinac walibana waxa uu diidan yahay inuu tago magaalada dhanka kale ay maamulaan sida dhuusamareeb iyo cadaado dowladda soomaaliya ayaa shaacisay in wadahadal labada dhinac u dhexeeya uu dhici doono dhowaan inkastoo aan la hubin hanaanka uu ku dhici doono wadahadaladaasi balse waxay u badan tahay arrinta in magaalada muqdisho uu ka dhici doono wadahadalada maamulada ahlusunna iyo galmudug maadaama labada dhinac ay isdiidan yihiin inay isu tagaan galmudug ayaa ka biyo diidan in dhuusamareeb lagu qabto wadahadalada halka ahlusunna ay diidan tahay in cadaado ay tagaan wafdi ayaga ka socdo halkaasina lagu qabto wadahadal dowladda soomaaliya uu hogaaminayo wasiirka waa ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa laga sugayaa go-aanka gaarista arrimaha wadahadalada maamulka ahlusunna iyo galmudug afhayeenka maamulka ahlu sunna oo markii horeyse hadlayay waxa uu sheegay inaysan aqbali doonin in ay cadaado tagaan kumana qasbanin ayuu yidhi maruu ka hadlayay arrimahaasi waxaan rabnaa inaan xusiyo heshiiskaas wuxuu dhex maraa laba baarti labada baarti dhex maraa inagu kamid maanaan ahayn xiriftooda marka daaladii kasoo baxay dabcan waa ogaana laba qolo isku heshiiyeen inay fuliyaan ayaga ayay waxa waaye looga bahanya qoladade wax hadda in cadaado la tagan qoftooda ma jiraan hadda waxa waaye anaga wax duruuf oo keeni kara aana xal oo hoosaaga ku jira in cadaado la tago anigu hadda ma dareemin magac koowaad ee meesha gobolada dhexe ka dhexeeyay oo cid walba ay deegaan ahaan u deganeyn waa meesha caasimada tahay oo anigu aad joogno waxa waaye taya ahaan iyo amni ahaan haddii yidhaahdo meesha waxa waaye amnigeeda la sugi karo la isku halayn karaa hooyada marka de anigu hadda wax sabab loo yidhaahdo cadaado hala isugu aado anigu ma garanayno mana garan karno xildhibaan u hadlay galmudug ayaa sheegaya isagu in ayaga marti loo yahay maadaama ay yihiin maamul dhisan laguna qasban yahay in cadaado lagu qabto wadahadaladaasi sida hadalka uu dhigay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi galmudug ahna guddoomiyaha guddiga doorashada
waa dowlad goboleedka galmudug iyo ahlu sunna haddii la aqbalo dowlada goobjoogay ka noqonaysaa hadda sida rasmigahay waxay tahay oo yani ku haboon dowlad goboleedka galmudug isagaa saldhigii ah maadaama uu saldhigii yahayna niyad wanaag ahaan waa waxay ku haboon ku haboon tahay in lagu qabto xaruntiisa kumeelgaarka ah
warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa warka idiin akrinayay tan intaan warkan warka xiga ku kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu